aad baad u mahadsantahay maxamed daahir maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahiyey sawirada weeraradii lagu xasuuqay ciidamada liyu boolis ee gelinkii dambe ee shalay lagu qaaday xeryaha ay ciidamadaasi ku lahaayeen iyad iyo caato ee dhaca xadbeenaadka kala qaybiya etoobiya iyo soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay in weeraradaasi ay ku dileen in ka badan siddeetan iyo toddoba askari oo etoobiyaan ah ayna sidoo kale kusoo furteen hub gaadiid iyo saanado ciidan ciidamadaynu waxay dul tageen meydadka ugu yaraan siddeetan iyo toddoba askari oo ka mid ahaa maleeshiyaadka lagu xasuuqay weeraradii lagu qaaday xeryaha yeed iyo caato waxaana suuragal ah in khasaaruhu uu sii kordho ayuu yidhi sargaal u hadlay xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo u warramay idaacadda islaamiga ee al andalus sawirada la baahiyey ayaa waxay bannaanka soo dhigayaan dagaaladii cuslaa ee shalay lagu soo afjaray ciidamada liyubolis iyadoona la arkayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gebi ahaanba si buuxda ula wareegay saldhigyadii ku sugnaayeen maleeshiyaadka ay soo tababaratay dowladda xabashida ee etoobiya ciidankii liyu boolis ee ku sugnaa halkaas ayaa u qaybsamay wax dhinta iyo kuwa dhaawacmay waxaana markii aad daawato sawirada kuu soo baxaya in dagaalka meesha ka dhacay uu ahaa mid aad u xoogan islamarkaana lagu soo afjaray maleeshiyaadkii ay ku faani jirtay xabashida etoobiya meydad aad u tiro badan oo ah ciidankii lagu xasuuqay dagaaladii qaraaraa ee shalay dhacay oo bilqan ayay soo bandhigayaan sawirada uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al shabaab inta badan ciidankii liyu boolis ee lasoo bandhigay meydadkooda ayaa waxay rasaastu ka haleeshay madaxa iyo qeybaha sare ee jirka waxaadna arkaysaa tiro askar ah oo ay maskaxdu kasoo daadatay iyo qaarkood oo isgarab jiifa iyagoo meydad ah waxaa intaasi dheer oo ay sawiradu soo bandhigayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanta ku dhigay qaar ka mid a askarta liyu boolis oo ay ku adeegato dowladda xabashida etoobiya kuwaasoo gacanta lagu dhigay muddadii uu dagaalku socday qaar ka mid a ciidamadan ayaa waxay mujaahidiintu kasoo saarayaan guryo cooshado ka samaysan oo ay ku dhuumaalaysanayeen tani ayaana bannaanka soo dhigaysa xajmiga uu la egyahay khasaaraha kala duwan ee maalintii shalay ku habsaday ciidamadan sawiradu waxay sidoo kale muujinayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dab qabadsiiyey xeryihii ay weerareen iyo sidoo kale mujaahidiinta oo gebi ahaanba la wareegay deegaanadii ay weeraradu ka dhaceen taasoo marag madoonto ka dhigaysa in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay maalintii shalay si buuxda ula wareegeen gacan kuhaynta dhammaanba deegaanadii lagu dagaalamay waxaa sawirada la baahiyey lagu arkayaa gaadiidka dagaalka oo ay mujaahidiinta ka faramaroojiyeen askartii liyu boolis ee shalay lagu soo afjaray dagaaladii cuslaa ee ka dhacay deegaanada yed iyo caato oo dhaca xadbeenaadka kala qaybiya soomaaliya iyo etoobiya kaamirada ayaa sidoo kale soo qabanaysa ciidamo aan dheg la qabta lahayn oo ka firxanaya difaacyadii ay kaga sugnaayeen deegaanada yed iyo caato iyadoona sidoo kale la arkayo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo baacsanaya firxadka ciidankii ku sugnaa xeryaha la weeraray boolis ayaa ah maleeshiyaad ay tababaratay dowladda xabashida etoobiya kuwaasoo ay ugu talagashay inay u ilaaliyaan xuduudda dalkaas maleeshiyaadkan ayaa waxaa lagu xasuustaa tacadiyaad xanuun badan oo ay u geysteen dadka muslimiinta ah waxaana tan iyo shalay markii la baahiyey qabarka la xiriira weeraradaas aad ugu farxay dad badan oo si dhow uga warhaya xadgudubyada foosha xun ee ay ku kaceen ciidamadan xasuuqan aadka u daran ayaa waxa uu dhabarjab xoogan ku yahay dowladda xabashida etoobiya taasoo ciidanka la laayay ugu talagashay inay teed uga noqdaan weerarada kaga imaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana muuqaalo horey loo baahiyey ay saraakiisha liyu boolis qudhoodaba ku faanayeen inay yeed iyo caato ka difaacayaan magaalada adis ababa dhaqdhaqaaqan aad aragto waa midka adis ababa nabadda ay ugu degan tahay ma aha ciidankani ku deegaanka oo keli aha amnigiisa suga ciidanka halkan degani wuxuu u degan yahay halkan oo halkan amnigiisa ka sugaa tobanka deegaan ee etoobiya ka kooban tahay ee sawirada uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si dhaqsi leh ugu baahay baraha bulshada waxaana goobaha lagu nashriyey ka mida mareega lagu baahinayey warar la xiriira in ciidankii ku sugnaayeed iyo caato ay iska difaaceen mujaahidiinta balse la tusay meydadka askartii ku sugnaa halkaas oo si aan naxariis lahayn ay u xasuuqeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab markii la faafiyey sawiradan ayay dadku aad iskula dhex qaadayeen baraha bulshada waxaana dad badan ay ku tilmaamayeen in kani uu yahay gumaadkii ugu xumaa abid ee lagala duldhaca maleeshiyaadka liyu boolis sawiradana ay laabta u qaboojin doonaan dad badan oo dhibano u ah gaboodfallada xanuunka badan ee ay geysteen ciidamadan xaaladda yeed iyo caato ayaa degan iyadoona dadka deegaanka ay ku faraxsan yihiin in laga dulqaaday maleeshiyaadkii dhibaatada ku hayay waxaana suuragal ah in khasaaraha ka dhashay dagaaladii cuslaa ee shalay uu sii kordho maadaama xogtani ay tahay tii ugu horreysay ee ku aadan duulaanadii lagu soo afjaray ciidanka liyu boolis ee ku sugnaa deegaanada yeed iyo caato oo ka tirsan gobolka bakool